iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee cibraaniyada ciise wuxuu ahaa wadaad sare sidii malkisadaq oo kale malkisadaqan oo saalim boqorka u ahaa wadaadkii ilaaha ugu sarreeyana ahaa wuxuu la kulmay ibraahim oo ka soo noqday layntii boqorrada wuuna barakadeeyey oo ibraahim wuxuu isagii wax kasta ka siiyey toban meelood oo meel malkisadaq hortii waxaa magiciisii lagu fasiray boqorka xaqnimada dabadeedna boqorka saalim oo ah boqorka nabadda aabbo ma lahayn hooyana ma lahayn abtirsiinyana ma lahayn oo isagoo aan lahayn bilowga maalmaha ama dhammaadka nolosha laakiin loo ekaysiiyey wiilka ilaah ayuu weligiis wadaad sii ahaanayaa haddaba ka fiirsada ninkanu siduu u weynaa kan ibraahim oo madaxda awoowayaashii ahi meel tobnaad ka siiyey boollidii oo runtii kuwii qoladii laawi oo helay shuqulka wadaadnimada waxay haystaan amar ay dadka kaga qaataan meel tobnaadka sida sharcigu leeyahay kuwaas waxa weeye walaalahood in kastoo ay kuwanu ka yimaadeen xanjaadkii ibraahim laakiin kii aan iyaga ku abtirsanin ayaa wuxuu ibraahim ka qaatay meeltobnaadyo oo barakadeeyey kii ballamada loo qaaday laakiin muranla'aan kan yar waxaa barakadeeya kan ka wanaagsan oo halkan waxaa meeltobnaadyada qaata dadka dhinta laakiin halkaas mid loo markhaati furay inuu nool yahay waxaa la odhan karaa laawiga meeltobnaadyada qaataana ibraahim meeltobnaadyo ayuu ku bixiyey waayo isagu weli xanjaadkii aabbihiis buu ku jiray kolkii malkisadaq la kulmay ciise wadaadnimadiisu way ka sarraysaa wadaadnimada yahuudda haddaba haddii kaamilnimo ku jirtay wadaadnimadii laawi waayo iyada ayuu dadku sharciga ka hoos helaye maxaa weli loogu baahnaa in wadaad kale ka kaco derajadii malkisadakh oo aan lagu magacaabin derajadii haaruun waayo wadaadnimada markii la beddelo waa lagama maarmaan in sharcigana la beddelo waayo kii waxyaalahan laga sheegay waa qolo kale oo aan nin meeshii allabariga ka shaqeeyey ka imaan waa cad tahay in sayidkeennu ka soo baxay yahuuddaah oo ah qolo aan muuse kaga hadlin wax wadaadda ku saabsan oo weliba aad bay u sii cad tahay haddii wadaad kale oo malkisadaq u egi kaco kii aan wadaad lagaga dhigin sharciga abtirsiinyada xagga jidhka laakiin xagga xoogga nolosha aan dhammaadka lahayn waayo isaga waxaa loogu markhaati furay adigu weligaaba wadaad baad tahay sidii derajadii malkisadaq waayo amarkii hore waxaa loo buriyey itaaldarradiisii iyo faa'iido la'aantiisii maxaa yeelay sharcigu waxba ma uu kaamilin oo waxaa la keenay rajo ka wanaagsan oo aynu ilaah ugu dhowaanno oo isagu dhaarla'aan wadaad kuma uu noqon iyagu dhaarla'aan bay wadaaddo ku noqdeen laakiin isagu wuxuu ku noqday dhaarta kan ku yidhi rabbigu waa dhaartay kana soo noqon maayo adigu weligaaba wadaad baad tahay oo sidaasuu ciise ku noqday damiinka ahdiga ka wanaagsan iyaguna waxay noqdeen wadaaddo tiro badan maxaa yeelay dhimashada ayaa ka joojisay inay sii jiraan isaguse wuxuu haystaa wadaadnimadiisa aan beddelmi karin waayo weligiis buu sii jirayaa sidaas daraaddeed dhammaan buu u badbaadin karaa kuwa ilaah ugu dhowaada isaga maxaa yeelay isagu weligiis waa nool yahay si uu ugu duceeyo iyaga waayo wadaad sare oo ceynkan ahu waa inagu habboonaa mid quduus ah oo aan khiyaano iyo wasakh toona lahayn oo dembiilayaasha ka soocan oo samooyinka laga sarraysiiyey kan aan u baahnayn inuu maalin walba allabari u bixiyo sida wadaaddadii sare kolka hore dembiyadiisa aawadood dabadeedna kuwa dadka aawadood tan mar keliya ayuu sameeyey markuu isbixiyey waayo sharcigu niman itaal daran ayuu wadaaddo sare ka dhigaa laakiin hadalka dhaarta oo sharciga ka dambeeyey wuxuu ka dhigaa wiil weligiis kaamil ah